الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ولا ليال إلهي ومهدسك له سبحانه وتعالى إن أبوري oo ina ahaysiiyey oo adduunka ina keenay inagoon jirin walaqad khalaqna alinsaana min sulaalati min tiin uma jacalnaahu nudfata fii qaraarin makiin alla subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay xaqiiqe insaanka waan abuurnay dhoobo dhulka laga soo xulay oo dhulka laga soo saaray baan ka abuurnay buu rabbi yidhi subxaana wa tacaala kadibna waxaan ka dhignay buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala dhibic biyo ah oo meel sugan aanu dhexdeeda yeelay kadibna waxaan ka dhignay dhibicdii biyaha ahayd xinjir dhiiga ayaan ka dhignay wakhti kadibna xinjirtii dhiigga ahayd waxay isu beddeshay cad yar oo hilib ah oo afka la gelin karo afgashi ah kadibna rabbi subxaanahu wa tacaala hilibkii ayuu abuuray lafihii ayuu abuuray kadibna lafihii ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala hilibka saaray fakasawna alcidaama laxma uma hilibkii markuu saaray kadib rabbi subxaanahu wa tacaala ayuu bini aadam dhammaystiran rabbi ka dhigay subxaana wa tacaala kadibna nafta ayaa la geliyey intaasoo dhan waxaa sameeyey waa rabbi subxaanahu wa tacaala cid uu inagala tashaday ma jiro cid uu rabbi subxaanahu wa tacaala ku caawiyey ama arrintaa iyadaa ku kaalmeeyeyna ma jirto cid ilaahay subxaanahu wa tacaala ku kaalmaysay ma ay jirto wuxuu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala uma inakum bacda dalika lamayituun intaa kadib waad dhiman doontaan uma inakum yowma alqiyaamati tubcahuun kadibna maalinta qiyaamada waa laydin soo saari doonaa u fiirsada walaalayaal maynaan jirin oo adduunka waxaa soo maray xilli aynaan jirin hal ataa cala alinsaani xiinu min addahri lam yakun shay-an madkuura insaanka waxaa soo maray oo ku yimid xilli uu ahaa waxaan la sheegin yacni waxaan jirin buu ahaa xilligaasaa soo maray waa xilliga aan la abuurin aadam iyo xaawo lama abuurin bini aadam warkiisu ma jiro wax la sheego ma ah kadib ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu abuuray nebi aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam wuxuu rabbi ka abuuray siduu nebigeenu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi qur-aankuna tilmaamayo dhulka qaybihiisa kala gedisan dhoobo laga soo saaray oo laga soo dhexbixiyey buu alla ka abuuray subxaana wa tacaala ina allaha khalaqa aadama min qabdatin qabadahaa min jamiici alardi buu nebigu yuri sal lay slm ilaahay aadam buu abuuray oo wuxuu ka abuuray qaadid carro ah carro la soo qaaday oo dhulka qaybihiisa kala gediso dhonna laga soo qaaday fa jaa'a banu aadam calaa qadri alardi aadam carruurtiisii marka waxay ku timid dhulku siduu u kala gedisan yahay جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك أبو نبي صلى الله عليه وسلم ابن آدم كيوحو النقضي قار عد يقار معناه وحو يعني عد يقار مدو iyo intaa wax u dhexeeya waa midabkoodii maxaa yeelay dhulkii aabbahood laga abuuray baa intaa ka koobnaa wa jaa'a minhum alsahlu waalxasnu bini aadamka xaggooda waxaa ka yimid qaar dabeecadoodu adag tahay oo dabeecad qallafsan iyo qaad sahlan oo dabeecadoodu fududdahay wa jaa'a minhum alkhabiisu waaltayib waxaa xaggooda ka yimid qaar xun iyo qaar fiican maxaa yeele dhulkaa qaar wuxuu isugu jiraa dalsan ah oo carro fiican ah iyo carro xun buu isugu jiraa aadam baa alla subxaana wa tacaala dhulkaa qaybihiisa kala gedisan ka abuuray carruurtiisiina waxay ku timid dhulkii laga abuuray qaybihii uu u qaybsanaa bay carruurtii aadamna ku yimaadeen saasuu nabigeenu lehay salawaatu rabbi wasalaamu calayh kadib ilaahay subxaana wa tacaala bini aadamka xaalkiisa wuxuu ka dhigay in uu ku tarmo ama ku yimaado ama alla ku abuuro subxaana wa tacaala labada rag labka iyo dhadigga kulankooda ay kulmayaan waa meesha rabbi leeyahy subxaana wa tacaala dhibicdii biyaha ahayd baanu meel sugan yeellay meesha sugani waxa weeyaan waa makaanka rabbi dhex dhigay subxaanahu wa tacaala meel loo diyaariye wey afartan beri kadib siduu nebigu sheegay sal lla alay wasalam xinjir dhiiga isu beddelaysa afartan beri kadibna waxay isu beddelaysaa cadhilibay isu beddelaysaa markaa kadibna waxaa la bilaabayaa in la suureeyo oo lugihii loo bixiyo oo gacmihii loo hagaajiyo oo caqligii iyo qalbigii iyo wixii oo dhan loo hagaajiyo kadibna nafta ayaa lagu afuufayaa siduu nebigu noo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh intaasoo dhan baa layna soo mariyey adduunkaa layna keenay rabbi subxaanahu wa tacaala adduunka hadduu ina keenayna isagaa gacanta inugu haya isagaa ina irsaaqaya isagaa caafimaadka ina siinaya isagaa xoolaha iyo carruurta ina siinaya isagaa rabbi subxaanahu wa tacaala weli ina maamulaya keennii dhintana isagaa dilaya midka noolna isagaa gacanta ku haya midka gaajaysan isagaa rabbi subxaanahu wa tacaala macnaha waxa weeye og ka dheregsanna rabbi waa ogsoon yahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa isagaa rabbi maamulaya subxaanahu wa tacaala rabbi isagaa gacanta inugu hayo ina maamulaya walaalayaal adduunkan intaynu joogno daartan iyo degmadan aynu hadda joogno oo la yidhaahdo degmada adduunyada ama daartii adduunyo waynu ka tegi doonnaa walaalayaal waynu ka guuri doonnaa maxaa yeelay shalayba waxaynu nimid inagoon joogin baynu nimid maantana goortii ilaahay ku talagalay markii la gaadho aayar baynu kaka ka guuri doonnaa oo ka daldalan doonnaa xaggee loo socdaayoo geedi loo yahay waxaa loo guurayaa daar middan ku xigta oo la yidhaahdo yacni wax weeyaan xayaatulbarsakh nolosha qabriga qabriga ayaa loo guurayaa oo degmada tan ku xigta ay noqon doonto ruux walbana wuu mari doonaa oo inuu daartan ka guuro waa qasab kullu nafsin daa'iqatu lmowt naf walbow geeri waa tii dhadhamisuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala kullu nafsin daa'iqatu lmowt wanabluukum biاshari waalkhayri fitna kullu nafsin daa'iqatu lmowt naf walba way dhiman inay dhimanaysana markhaati baynu u haynaayo waa markhaati madoonto maalin walbaynu goobjoog u nahay dadkii oo le-anaya ruuxa dhimanaya intaynu sii qaadno qabriga aynu gelinayno halkaa kaga imaanayno ku aasayno marka waynu ka tegaynaa daarta xoolaha la dhex joogi maayo oo carruurta la dhex joogi maayo oo dariskiiyo saaxiibbada la dhex joogi maayo oo macnaha waxa weeye guryuhu dhisnaan maayaan adiga oo sidaa iyadoo ay tahay unbaa waxaad ka qaadanaysaa saddex maro oo cadcad ayaad ka qaadanaysaayoo lyacni lagugu dadayaa kadibna waa lagu sagootinaya wuxuu nebigeenu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ruuxu markuu dhinto oo qabriga loo sii qaado saddex baa raaca buu nebigu yidhi sal alla alay wasalam laba way soo noqdaan midna meeshuu kula hadhaa waxaa raaca buu nabigu yidhi sal alay wasalam ahluhu wa maaluhu wa camaluhu baa raaca buu nabigu yidhi sal alay wasalam dadkii qaraabadiisa aha iyo ehelkiisii way raacayaan si ay godka ugu soo hubsadaan oy u soo aasaan waxaa kaloo raacaya xoolihiisii oo gaadiidka lagu sii qaaday ee qabriga lagu geeyo ana way raacayaan waxaa saddexaad oo raacaya buu nabigu yidhi sal alay wasalam camalkiisiina waa raacayaan fayarjicu itnaani wayabqa waaxidun waxaa soo noqonaya ehelkaagii iyo qaraabadaadii markay qabriga kugu hubsadaan kadib dadka kuwaad ugu jeclayd baa kaa soo laabanaya oo waxaa kaa soo noqonaya xoolahaagii baa lagaa soo celinaya meeshaa waxaa isku hadhaya adiga camalkaaga buu rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh nin xabaal iyo ninkeed loo kala teg adiga camalkaagaa isfurran hadduu kuu fiicnaa iyo haddii uu kuu xumaaba daartaasaa inoo dambaysa walaalayaal oo degmadan aan uga guuri doonnaa wuxuu rasuulkeennu sheegay salawaatu salawaatu rabbi wasalaamu calayh daartaasi inay tahay daar imtixaan imtixaan iyo waxaa ka jiri doona dhibaato ayaa ka jiri doonta buu rasuulku tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo dadka waa lala xisaabtami doonaa oo fitno iyo imtixaan baa la gelin doonaa qabriga dhexdiisa qabrigu waa daartaas waxaa lagu weydiin doonaa maxaa dhaqankuu ahaa maxaa diinkuu ahaa maxaad rumaysnayd seed u dhaqmi jirtay su-aalahaasaa lagu weydiin yaad caabudi jirtay oo rabbi kuu ahaa ma allihii ku abuurtay kownka abuurtay gacantana kugu hayay baad yaad addoon u ahayd caabudi jirtay mise waxaad caabudi jirtay shaydaan iyo naftaada iyo hawaad caabudi jirtay yaad raacsanaydoo rasuul kuu ahaa ma shayaadiinta insiga iyo jinniga ayaad nolosha ka qaadan jirtood raacsanayd mise rasuulka ilaahay soo dirsaday nebi moxamed ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh baad raacsanaydoo nolosha ka qaadan jirtay maxaa diinkuu ahaa dhaqankaagu muxuu ah maxeer jajab adigu aada dejisatay ama bulshada aada la nooshahay aada ka heshay ayaa dhaqan ku ahaa oo gurigaaga iyo naftaada iyo caruurtaada ah iyo xoolahaaga aada ku dhaqi jirto mise ilaahay diintuu soo dejiyey islaamnimadii iyo mabdicii rabbi xaggiisa ka yimid baad ku dhaqmi jirtoo diinkuu ahayd su-aalahaasa yaa kuu yaala su-aalahaas ha ka horreeyay waa meel aan qaraaba jirin xigaal aada ku cararto iyo dhalasho aad ku cararta male tabartaa ood isku difaacdood wax isugu qabato ma haysid xoog iyo xeelo toona kuma fakan kartid waxba ma qarsan kartid oo ma kala siri kartid oo waxa kula xisaabtamaya waa rabbigaa subxaana wa tacaala xaaladdaa iyada ah xusuus bay mudan tahay xusuus bay mudan tahay inaan xusuusanno oo daartan iyo degmadan hadda aan joogno aynaan ku kadsoomin nolosheeda inaynaan ku kadsoomin meeshaa lafteeda la joogi maayo daarta qarbi qabrigu waa daar ilaahay ugu talagalay iyada lafteeda in laga guuro waa laga guuri doonaa waa laga soo bixi doonaa qubuurta siduu nabigeennu inoo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh roob baa di'i doona roobkaasi markuu do-o dadkii dhulka ku jiray oo qubuurta ku jiray sidii nabaataadka ama waxyaalaha dhulka ka soo baxaya ay uga soo baxaan markuu roobku do-o sidaasoo kale aad qubuurta uga soo baxaysaan buu nabigu yuhi sal lay slam qabriga waa laydinka soo saari tuxsharuuna yowma alqiyaamati xufaatan curaatan gurlan kamaa bada'naa awal khalqin nuciiduhu wacdan calayna ina kunna faaciliin nebigu wuxuu yihi sal lay wasalam waxaa laydin soo saari idinka oo qaaqaawan oo kabala oo buuriye qab ah markaasaa wuxuu akhriyey nebigu sal alay wasalam sidaannu u abuurnay iyagoo ah markii ugu horraysay sidaan ku abuurnay ayaannu ku soo celinay buu rabbi leeyahay subxaanahu watacaala adduunka waxaa nimid innagoo kabala oo qaawanoo calalkii laynagu qaban lahaa aan wadanin oo buuriye qab ahoo ciddiyihii iyo wixii qashin oo dhan inagu yaallo ayaan adduunyada ku soo biirnay sidii baanu ku soo celinaynaa buu rabbilahi subxaanahu watacaala kamaa bada'naa awala khalqin nuciiduhu wacdan calayna inaa kunna faaciliin waa ballanqaad buu rabbilahi subxaana wa tacala waanan samaynaynaa caaisha radi allahu canha ayaa waxay tidhi nabiga weydiiyey sal lla alay wasalam haddii dadkii iyagoo qaaqaawa nebigow la keeno soo isfiirsan maayaan rag iyo dumarkiioo wada qaaqaawan meel haddii laysugu keeno soo laysdaawan maayo nebigu wuxuu ihi sal alla alay wasalam caaishay arrinku intaa waa ka weyn ruux wax fiirfiiriyey waa ruux xaaladda haysataaye aynan adkayn laakiin kullu mriinkullu mri'in yacni ruux walba maalinkaa waxaa haysta wax ku filan buu nabigu uhi salawatu rabbi wasalaamu calayh dhib ku filan oo ka mashquuliya dadka kale jaanis uu wax ku fiirfiiriyaba maba hayaba dhibaatada isaga u taalla ee haysata unbaa macnaha mashquulinaysa mooye yacni jaanisba uma hayo uu wax ku fiirfiiriyo walaalayaal marka waxa weeye waa la soo bixi doonaa qubuurtaa la yska soo saari doonaa banka qiyaamaa la tegi doonaayo ruux walba u istaagi doonaa oo rasuulkeennu inoo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ban yar bannaan yar oo aada u yar oo markaad ishaadu fiiriso ilaa dhankiisa kale aada arki karto dhawaaq hadduu baxo dhanka ugu sheeye laga dhawaaqana aada maqli karto meeshaasaa ilaahay isugu keenayaa intii hore iyo intii dambaysayba kulligeen halkaasaan isugu imaanayna laga soo bilaabo aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam ilaa ruuxa ugu dambeeyee dhalan doona laga gaadho bankaa yarkaabaa laysugu keeni doonaa siduu nabigeenu inoo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh halkaa markii laysugu yimaado dhididka cidhiidhiga rafaadka wuxuu nebigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh qoraxda ayaa lagu soo dhowaynayaa oo madaxa la keenayaa qiyaas u jirta madaxooda bahalka yarkee lagu indhakuusho qoriga yarkeed ku indhakuulataan qorigaas qiyaas la-eg baa madaxaaga loo soo jirsiinayaa qoraxdaad aragteen oo maanta iyadoo intaasoo mayl intaasoo milyan oo mayl iyadoo inoo jirta ayaan adduunka la joogi la'nahay dushiisa kulaylkeeda haddii madaxa lagaa soo saara ka warran marka wuxuu nebigu yidhi sal alay wasalam dhididka ka daadanaya dadka maalinka ruux walba dhididka ka daatay toddobaatan dhundhun buu dhulka hoos u gelayaa buu nebigu yihi salawatu rabbi wasalaamu calayh markaasuu dhididkii kor u soo baxaya kor markuu u soo baxo ruux walba dembigiisu intuu la ekaabuu u gaadhayaa buu rasuulku yihi salawatu rabbi wasalaamu calayh dadka qaar buu aanqow aanqowga u qabanayaa qaar buu lowyaha u soo gaadhayaa qaar buu meeshuu laga guntada uu dhididku soo gaadhi qaar buu yacni waxa weye afka iyo wuxuu soo gaadhayaa dhagaha qaar buu iyagoo dhan balliqayaayoo dhididkaas dhex dabaalanaya kulaylka badan qoraxdiina dusha ka saaranta meeshaasaa dambaysa waa meesha nabigeennu alla tilmaamay subxaana wa tacaala yowma yafiru almar'u min akhiih wa ummihi wa abiih wa saaxibatihi wa baniih likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nu yuqniih maalinka ruuxu uu ka cararayo hooyadii oo aabbihii uu ka cararay oo xaaskiisa ka cararay oo carruurtiisa ka cararayo oo wuxuu jeclaa oo dhan iyo qaraabadiisa uu ka cararayo maalinkaa isagaa wey waa kuwaad ku carari lahayd kuwaad ku carari lahayd baad ka cararaysaa maxaa yeele waxaad isleedahay amaa lagaa daba yimaada eed laguu qabsadaa khalad aad ka gashay amay kuu qabsadaan nafsii nafsii bay taaganta maalinka ay sidaa xaalku yahay rabbigan siduu nebigu inoo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh maalinkaa waxaa ka cabsanaya inay ishortaagaan rusushii ilaahay uu soo dirsay subxaana wa tacala iyo dadku jeclaa dadku markay meeshaa ku gubtaan oo silcaan oo rafaad dhammaystaan baa waxay leeyihiin war sidani si aan ku jirni karna ma ahee maan ilaahay wax inoogu ergeeya oo inoola hadla maan bal u tagnoon dirsanno waxay u tegayaan nebiyullaahi ibraahim calayhi wacala nebiyullaahi nu waxay u tegayaan nebi nuuxi nebi nuux wuxuu leeyahay anigu maanta rabbigay cadhada uu cadhaysan yahay ma hortay karo cadho wuxuu rabbi cadhaysan yahay weligii uusan cadhoonin saas daraaddeed anigu rabbi isma hortaagi karo ee bal ibraahim uu taga buu leeyahy ibraahim baa khaliiluraxmaan ah ibraahim bay u imaanayaan dadkii ka socday ummadda meesha ku dhibaataysan markaasay ibraahim odhanayaan ibraahiimow waad aragtaa dhibkana haysta ilaahay noogu tagoo noo weydiiye in dhibka nalaga nalaga faydo bal nalakala xukumo nin walba meeshuu lahaa loo diro markaasaa ibraahim wuxuu leeyahay nafsii nafsii naftayda naftayda buri rabbigay maanta wuxuu cadhaysan yahay cadho uusan weligii cadhoonin saas daraaddeed ma hortegi karo allah subxana wa tacaala ee bal waxaad u tagtaan buu leeyahay muuse muusa kaliimuraxmaan ahaa oo ilaahay subxaana wa tacaala addoonkiisii uu la hadlay ahaa toos uu ula hadlay bal isaga aad muusay u imaanayaan isaguna sidii buu u cudur daaranayay nebi ciisa loo imaanayaa isaguna sidii buu u cudur daaranayay meesha ambiyadii ilaahay rabbi ay hortegi la-yihiin maxaad umalaynaysan meeshaas rususha ilaahay baa hortegila xaaladdaa iyada ah ayaa waxaa lagu saari doonaa maxkamadda rabbi subxaanahu wa tacaala adii rabbigaa si toos a baa rabbigaa lagu horgeyni subxaanahu wa tacaala maxkamadiisaana lagu saari maa minkum min axadin ilaa sayukallimuhu rabbuhu buu nabigu sal lay slam mid idinka mida ma jiro ilaa rabbigii buu la hadli doonaa laysa baynahu wa baynahu turjumaan isagoo wax u kala turjumaya aysan jirin adiga rabbigaa wax idin kala afcelinaya ma jiro keligaa adigoo ah baa lagu horgeyn doonaa wuxuu nabigu uhi sal lay wasalam markaasuu ruuxu wuxuu fiirinayaa dhanka bidixe midigtuu fiirinaya falaa yaraa ilaa maa qadam wuxuu hormarsaday unbaa midigta ka yaala wayanduru ashcama minhu falaa yaraa ilaa maa qadam bidixduu fiirinayaa mise wixii uu sameeyey iyo camalkiisii unbaa ka yaala wayaraa bayna yadayhi falaa yaraa ila annaara tilqaa'a wajhihi xagga horuu fiirinayaa mise naartii oo toddobaatan kun oo hoggaan oo xadhig lagu hayo ayaaba hortiisa soo ordaysa fattaquu nnaara walow bishiqi tamra buu nabigu uhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh war naar iska jira naar iska jiroo wixii aada iska xijin lahaydeen shaqaysta walow timir jeexeedba ha noqote wixii berrita cadaabkaa ilaahay subxaana wa tacaala idinka xigsan lahaa dadow soo diyaarsada buu nabigu lehy salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka rabbigiin waa is hortaagi doontaan maxkamad baa lagu saari doonaa maxkamadda cidda qaadaysaayo waa rabbu asamaawaati waalard caalimu alghaybi waashahaadow wax qarsoon iyo wax muuqdaba kii ogaawe samaawaadkan iyo dhulalkiiyo carshiga kii abuurtay wey adigana kii ku abuurtay wey wax walbana xogogaalkuwa waxba inay ka qarsoonayn kaasaa maxkamadda qaadaya yaa markhaati kugu ama taqaanaa waxaa kugu markhaati furaya malaa'igtii dembiga kaa soo qortay inna calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun kuwa ilaaliyayaal oon shaqo kalaba lahayn baa idin dul jooga wax alla wixii idinka soo baxa afkiinna ama adinkiinnana way qorayaan kuwaasaa maalinkaa meesha joogoo markhaati kugu ah diiwaankay kaa soo diyaariyeenee dembigaagu ku qornaabaa meesha yaalla ma murmi kartid oo ma hadli kartid intaa waxaa dheer nebigii ilaahay uu kuu soo diree nebi maxamed ah isaguna waa kugu markhaati kici doonaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu ku soo gaadhay farriintii ilaahay inay kuu timi subxaana wa tacala dhulkii aad dembiga ku gashay baa isaga laftiisu markhaati kugu ah oo isaga laftiisu meesha jooga rabbina waaba ka xogogaalsan yahay waxaasoo dhan wax ka qarsooni ma u jiro waxaa kugu markhaati kici doono xubnahaaga wuxuu nebigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh addoonka maalinta qiyaamada marka la keeno rabbi maxkamadiisa la saaro addoommada qaar baa doodi doono murmi doona oo odhan doona maaha maanaan samaynin markaasaa rabbi subxaana wa tacaala intuu afka ka xidho buu wuxuu ka hadlinayaa gacmaha iyo lugaha iyo xubnaha kale laga hadlinaya tashhadu calayhim aydiihim wa arjuluhum lugahoodii gacmahoodaa ku markhaati furay ma waxbaa qarsoomi kara marka maalinkaa isaga ruuxii xumaanta dabaashay oo rabbigii subxaana wa tacaala ka xishoon waayey oo la keri waayey oo kibir iyo madax adayg daraaddii rabbigii subxaanahu wa tacaala war dembiga iska ilaali laga keri waayey maalinkaasay tala tala ku qadhaadhahay maalinkaasi waxa weye xaaladdu yacni waxa weeye xaalad xun meel xun bay ka maraysa marka walaalayaal waxaan sahlanayn baa inaga dambeeya halkaa goorta maxkamadda ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu xukumo waxaa la mari doonaa siduu nebigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh naarta jahannama dusheedaa la mari doonaa wain minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya ruux idinka mida ma jiro ilaa naarta wuu ku aroori doonaa buu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh jahannamaad ku aroori doontaan kulligiin aroorkaa waxaa laga wadaa naarta jahannamaad kulligiin dul mari doontaan ruux walbana maalinkaa gaadiidka uu ku dulmaraya waa camalkii uu shaqaystay wey ma aha xoolahaagii mana aha caruurtaadii mana aha ninkaagii mana aha qaraabadaadii kuwaasi adduunkaad kaga timid laakiin naarta jahannama gaadiidkaad raacayseed ku dulmari waa camalkaagii wey maxaad salaad tukatay maxaad soon soontay maxaad cilmi baratay maxaad rabbi ateecday maxaad yacni waxa weeyaan wanaag iyo samafal la timid maalinkaa gaadiid waxaa kuu noqonaya camalkaagii fiicnaa wuxuu nebigu sheegay sal alay wasalam dadka qaarkood ilbidhiqsi bay ku gudbayaan camalkoodiibaa heerkaa gaadhsiisnaa dadka qaarkoodna waxay ku gudbayaan sida hilaac oo kaleeto dadka qaarna waxay ku gudbi doonaan jahannamo dusheeda siraadka waxay ku gudbi doonaan yacni waxa weeye sida faras orod dheer oo kale iyagoo saaran qaarna sidii ruux ordayoo kaleeto ilaa laga soo gaadho qaar baa waxay ku gudbi doonaan sidii iyagoo dabada ku siqaya daba ku siq bay ku gudbayaan qaarkood siduu nebigu sheegay sal alla alay wasalam biraha jidhka dhinacyihiisa ka laalaado kalaaliib la yidhaahdo birahaasaa intay qabsadaan bay hilibka hilibkiisa macnaha waxa way jeexjeexayaan isagoo dhiig ka daadanayo marna kufaya marna kacaya buu fakani qaarna maba fakanayaane naartii jahannamo ka hoosaysaa lagu tuuraya walciyaadu billaah halkaasaa lagu tuuraya howlahaasaa dambeeya been ma aha shakina kuma jiro maxaa yeele rabbi baa noo warramay rasuulkiisuna waa nooga waana soo gaadhsiiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh arrin shaki ku jirana ma aha haddii taa laga gudbiyo ilaahay kaa gudbiyo wuxuu nebigu sheegay sal alla alay wasalam rabbina qur-aankiisa uu ku sheegay laba mid ka mida unbaad ku dambayn hoy wanaagsan inaad ku dambayso camalkaagu fiicnaa oo ilaahay naxariistiisii iyo jannadiisii iyo wejigiisii quruxda badnaa oo daawato halkaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu hoygaaga ka damba kama dambaystaa ka dhigo taasi waxa weeye waa wax la la heli karin wey maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala jannada wuxuu ku diyaariyey maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar waxayna dhegi maqal ilina qabaninoo aysan arag weligayna aan qalbi ku soo dhicin ayuu ilaahay jannada ugu diyaariyey dadka mu'miniinta ah halkaasaa lagu martiqaadaya lagu soo dhowaynaya albaabada loo furaya loo tahaniyadaynaya meeshaasuu rabbi subxaanahu wa tacaala addoommadiisa ku maamuusaya kadibna isagaa istusaya rabbi subxaanahu wa tacaala istusida rabbi uu istusaya rabbigooda ay arkeenna wax walba ka qiimo badan oo kala weyn oo kala fiican wax walba oo aakhare lagu haysto oo jannada dhexeeda lagu haysto waxaa ka fiican oo ka qiimo badan in ilaahay subxaanahu wa tacaala aada rabbigaa wejigiisa aragto wujuuhun yowmaidin naadiratun ilaa rabbiha naadira wejiyadii fiicnaa ee adduunka ku fiicnaa maalinta qiyaamada way ifaysaa rabbigeedna way fiirinaysaa buu rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala ama gaalada soo maa kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun maalinkaa rabbigood waa laga xijaabayaa jaanisay rabbi ku arkaan loo siin maayo maxaa yeele nicmada ma istaahilaan in la siiyo cadaab ilaahay baa lagu kuusayaa subxaana wa tacala walciyaadu billah cadaab ilaahay baa lagu kuusayaa cadaab maxaynu ka ognah rasuulkeennu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh dabkan aad shidanaysaan dabkan aada shidanaysaan waa jahannama oo toddobaatan goor la qaybiyey qayb ka mid ah oo dhowr goor biyaha badda la soo marsiiyey weeyaan dabkan haddaad shidanaysaan toddobaatan meelood u qaybi naarta jahannama kulaylkeedii meel ka mid ah oo dhowr goor weliba badda la soo mariyey oo lagu soo qaboojiyey meel ka mida weeye dabkan hadda aan shidanayno haddaan saa la yeeli lahayna maba aynaan ku intifaacneenba loomaba dhowaadeen raashiin lagu karsado iska dhaaf yacni guri lagu kululaysta iska dhaaf iftiin lagu iftiinsada iska dhaaf loomaba dhowaadeen markaasaa waxay yidhahdeen saxaabada nebigu sal lay waslam rasuul allow wayba nagu fillaan lahayd tan hadda adduunka taalla haddii laysku cadaabi lahaa waaba ku fillaan lahayd bini aadamka ficlan way ku fillaan lahayd baad mooddaa maxaa yeelay haddii maanta dab adduunka la shido oo lagu ridaayay kugu filan intaasi dhibaato iyo rafaad kugu filan laakiin nebigu wuxuu idhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh maalinta qiyaamada waxaa lagu kordhin doonaa lixdan iyo sagaalkii qayboodee kale ayaa lagu kordhin doonaa markaasaa lagu cadaabi doonaa ciddii mudatay buu nabigu yihi salawatu rabbi wasalam iyo walaalayaal loo adkaysan karaa ma wax aan tabarteeda iyo karaankeeda leenahayba riwaayad baynu ku jirnaa filim been ah yaa inoo shidan riwaayad been ahoon waxba ka jirin oo dhalanteed ah dhaandabangaallo ah ayaynu daawanaynaa oo inoo shidan xaqiiqadana waynu moognahy laakiin maalin dhow ayay xaqiiqadu muuqan doontaa dad badanna waa u muuqato maanta xaqiiqadii gacantay ku hayaan adigana maalin dhow bay kuu muuqan doontaa xaqiiqadeeda aad u tegi doontaa wuxuu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh kun sano ayaa naarta la shidayey buu nebigu yidhi sal lla alay wasalam markaasay caddaatay kun sano oo kalea la shidayey markaasay guduudatay kun sanooo kalea la shidayey markaasay madoobaatay buu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh madowgii bay ku jirtaa hal mar oo ruuxii adduunka la kari waayey oo rabbi ka goostay xaqana diiday hal mar oo naarta la mukuursiiyo ayuu wuxuu ku halmaamayaa wax alla wixii adduunyada uu nicmo iyo barwaaqo soo maray oo dhan wuxuu nebigu uhi sal alay wasalam ahlu naarka ruuxii adduunyada ugu barwaaqo badnaabaa la keeni markaasaa naarta la muquursiin buu nebigu uhi sal alla alay wasalam markaasaa waxaa la odhanayaa weligaa wanaag ma ku soo maray adduunyada weligaa wanaag ma ku soo maray markaasuu wuxuu leeyahay weligay wanaag mana arkin mana urinin buu odhanaya waa hal mar oo naarta la muquursiyo la dhex geliyo wey walciyaadu billaah waxaad halmaamaysaa caafimaadkaad soo martay waxaad sooma yacni cimrigii aad soo martay xoolihii aad soo martay yacni hurdadii iyo raaxadeedii gurigii iyo carruurtii wax alla waxaad soo martay oo dhan waxaad ku halmaamaysaa hal mar oo naarta lagu maquursiiyo walciyaadu billaah suuraysta marka walalayaal bal ka fikira xaaladaasi hadday dambayso inaan maraynana ay laga maarmaanta xalku muxuu yahay marka soo inaynu intaan guntiga dhiisha iskaga dhigno oynu xanjeeranno oo aynu si fiican aynu macnaha waxa way hurdada uga toosno inaynu dadaallo soo maha dadaalkii tan hadda aan joognana ina anfici lahaa ta ku xigta ee qabrigana ina anfici lahayd qiyaamada iyo bannaankeeda iyo carasaadkeedana ina anfici lahaa dhibaatada ka jirta maalinta jahannamo la dul marayana gaadiidka kuu noqon lahaa cadaab ilaahayna aad kaga badbaadi lahayd janno ilaahay iyo wejigiisa iyo ridihiisana aad ku heli lahayd soo marka inaynu dadaalkeedii la nimaadno maaha walaalaya soo xaq maaha arrinkaas tegi inaan dadaalkeenna halkaas u badinno soo xaq maaha waa xaq dhabtu waa middaa dhabta kama dhibcaanka middaa iyadaa maxaa lagaaga baahan yahay marka waxaa lagaaga baahan yahay haddii aad tahay gabadha muslimadda ah oo doonaysa waxyaalaha dhibaatooyinkaasi inay ka nabad gasho oo iyadoo bad qabto oo rabbigeed jecel yahay inay geeriyooto qabrigana lagu soo dhoweeyo cadaabkiisana laga badbaadiyo cidhiidhigiis iyo mugdigiis iyo imtixaankiis iyo rafaadkiis laga badbaadiyo qiyaamadana rabbi subxaana wa tacaala dhibaatada taalla rabbi ka badbaadiyo maxaa yeele dad baa ka badbaadi doona maalinta addoommadu ay qiyaamada saa u dhibaataysan yihiin nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam dad baa carshiga ilaahay iska harsanaya sabcatun yudiluhum allah yowma laa dilla ilaa dilluhu toddoba ruux casi carshiga ilaahay bay harhsanayaan maalinka isaga maalinka hadh kale una jirinka ilaahay mooye subxaana wa tacala haddii marka shaqadeedii iyo dadaalkeedii aad la timaado dhibaatooyinka biidni illaahi tabaaraka wa tacala waad ka badbaadi haddiise laakiin aynu seexanno walaalayaal oynu ka seexanno dadaalkii aakhare aynu ka seexanno hadde ninkii seexdaa siciid dibi dhalaa ninkii seexda yaa siciid dibi dhalaa ninkii seexdoow adiga wey ninkii dadaalow midhahiisa waad goosan beerta maanta adduunka aad ku beerato ayaad midhaheeda berrita goosan doonta ninkii qaradameeraad beertow berrita midho qaradameeraad unbaad goosan doontaa ninkii beer wanaagsan beertow midhaheeda berri ayaad goosan doontaa biidni illaahi tabaaraka wa tacala waxaa laydinka doonayaa marka walaalayaal ama laydinga wada doonayaa cadaabka ilaahay iyo ciqaabtiisa aan uga badmaadno subxaanahu watacaala in aynu la nimaadno kow marka koobaad diinta ilahay inaan baranno subxaana wa tacaala isweydii wakhti intee la-eg baad ku bixisaa barashada diinta ilaahay subxana wa tacaala inteesaad ka garanaysaa ilaahay diintuu soo dejiyey subxana wa tacaala kitaabkii ilaahay iyo sunnadii nebigeenna sala allahu calayhi wasalam wax intee la-eg baad ka taqaanaa maxaa yeelay khayr ma laha ruux ilaahay subxaana wa tacaala diinta barashadeeda garab mariyey wax khayr ma leh nebigeenna saa yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin ninkuu ilaahay khayr la rabo ruuxuu ilaahay khayr la rabo diintuu fahansiiya macnaheedu waxa weye ruuxii ilaahay uusan khayr la doonayn diinta fahamkeeda iyo barashadeeda la garmariya qur-aanka inteed ka taqaanaa ood akhrin kartaa inteebaase fasirkiisa garanaysaa oo macnihiisa garanaysa axaadiista nebiga inteed ka taqaanaa cibaadada aada gudanayso sidii ilaahay ugu talagalay ma u gudataayoo cilmigeedii ma leedahay seed u weysaysataa seed u qabaysataa seebaad u tukataa sidee baad u soontaa seebaad gurigaaga ula dhaqantaa seebaad carruurtaadiiyo ninkaaga ula dhaqantaa seebaad markaad suuqa joogto macnaha waxa weeye aada u dhaqantaa seebaad dariskaaga ula dhaqantaa seebaad bannaanka markaad u baxayso u labisataa wahaakada maxaa qalbiga kuugu jirood caqiidaysan tahay waa inaad isweydiiso cilmiga ilaahay diinkiisa in la barto waa asaaska koowaad oo aynu adduunkana ku liibaani karno aakharana aan ku liibaani karno dhibaatooyinkaa kaga badbaadi karno mid waa inaad ogaataan laa ilaaha ila allah oo tawxiidka ah cilmi la'aan ma soconayo salaadu cilmi la'aan ma soconayso nebigu wuxuu uhi sal lay wasalam ninkii cilmi la'aan tukaday wuxuu ihi salaadaada waxba kama jirto soo tuka buuhi ku celi salaadaada weysadii iyo qabayskii iyo iska dhaaf axkaamtii kale ka horraysa wahaakada wax walba waa saas cilmiga diinta marka barashadeeda waa inaynu ku dadaalno waa tilaabada koobaad ee ilaahay cadaabkiisa aan kaga badbaadi karno subxana wa tacala sidaasayna ahaan jireen dadkii akhyaarta ahaa ee qiimaha lahaa dumarkii saxaabada ahaa ee nebiga la noolaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saasay ahaan jireen saxiixulbukhaariga waxaa ku soo arooray inay nebiga u yimaadeen dumarkii oo yidhaahdeen nebi allow raggii baa u badatay oo naga ka raggii baad nooga badatay wakhti noo samee aada waxna barto markaasuu nebigu maalin u sameeyey maalinkaasay isu imaan jireenoo nebigu wax bari jiray salawatu rabbi wasalaamu caleyh baynamaa dumarkaasi ay cilmiga iyo diinta barashadeeda ku dagaali ku dadaali jireen innagu waxaynu ku dadaalaa inaynu yacni cilmi la'aan iska noolaanno aqoon la'aan iska noolaanno jahli ku noolaannoon ku dhimanno waan duqoomaya ma aminkanaan yacni waxa weeyaan aan aan loox iyo qalin iyo yacni khad iyo ma aminkanaan waxaan maskaxdaydu waa duqowday bay ku leedahay maskaxdaydu waa duqowday maskaxdaadu hadday duqowda waxaa jilcinaya cadaab ilahay baa jilcina subxana wa tacala haddaad diidday inaad cilmiga diinta ku jilciso oo alla kacabsi aad ku jilciso waxa jilcin doona waa la yaqaanaa waad iska yeelyeeli iska yeelyeelo maskax gabowdo oo weynaata ma jirto bini aadamku dadaalkiisa hadduu la yimaado waxbuu baran karaa markhaatigeeduna waxa weeye toddobaatan jiro iyo siddeetan jiro dumar ah ayaa inta loo bilaabay diinta ilaahay subxaana wa tacaala meel ka gaadhay oo hadda meel ka maray oo meel fiican maray saas way macna waa in marka dadaalkeedii aad la timaaddo casiimadeedii iyo go-aankeedii aad la timaaddo cilmiga barashadiisa waa inaad ku dadaashaan dugsiyada imaanshahooda waa inaad ku dadaashaan diinta dhegaysigeeda waa inaad ku dadaashaan haddii aad doonaysaan inaad aakhare cadaab ilahay ka badbaadaan subxana wa tacaala janno ilaahay haddaad doonaysaan furaheedu waa cilmiga shareecada barashadiis diinta inaad barataan maxaa yeelay wax soconayo ilaahay agtiisa laga aqbalaya ma jiro cilmi la'aan iyo aqoon la'aan iyo barasho la'aan talabaadii waxay tahay haddii la doonayo janno ilaahay inaynu galno inaan ilaahay addoommo u noqono subxana wa tacaala dadku waa laba qaybood qaybi shaydaankay addoommo u yihiin qaybina ilaahay bay addoommo u yihiin shaydaan bay addoommo u yihiinoy taladiisa iyo amarkiisa qaataan hadduu qaadka cuna yidhaahdo qaadku cunsiyaa hadduu dar- daraa- daraagiska iyo daroogada cuna hadduu yidhaahdo way cunaan zinaysta hadduu ku yidhaahdo way zinaystaan goortuu wax xada yidhaahdo way xadaan isqaawiya hadduu yidhaahdo way isqaawiyaan wax dila hadduu dhaho way dilaan shaydaan bay addoommo u yihiin oo taladooda gacanta ku haya shaydaankuna innamaa ya'murukum bilfaxshaa xumaan unbuu idin fari bu rabbi yidhi subxana wa tacala waalmunkar qaarna addoommo ilaahay weeye allay ka dambeeyaan subxaanahu wa tacaala qalbigooda ilaahay baa ku weyn nicmooyinka uu galaybaa ayay arkayaan inuu isagu abuurtay bay og yihiin inay u noqon doonaan bay og yihiin kitaab inuu soo dejisto rasuul soo diray bay og yihiin kitaabkii ilaahay bay ku dadaalayaan sunnadii nebigay ku dadaalayaan inay ku dhaqmaan bay ku dadaalayaan ay naftooda ku maamulaan guryahooda ku maamulaan akhlaaqdooda ka dhigaan labiskooda ka dhigaan ilaahay wixii raalli gelinaya inay ku dadaalaan bay isku dayayaan kuwaasina waa addoommo ilaahay subxaana wa tacala marka inaynu addoommo ilaahay noqonno oo aynaan addoommo shaydaan noqonin addoommo shaydaan inaynaan noqonin maxaa yeelay addoommada shayddaanku hoygooda ugu dambeeyay ku dambayn doonaana waa cadaab ilahi subxana wa tacala addoommada ilaahayna meeshay ku dambayn doonaani waa jannada rabbi subxaana wa tacala iyo naxariistiisa labadaas jid baa marka la kala hayaa labadaa jid inaynu kala doonanno oo wax u dhaxeeya ma jire aynu jidka habboon doonanno oo diinta ilahay aynu ku dhaqanno walaalayaal waa lagaa maarmaan nebigeennu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh idaa sallat ilmar'atu khamsaha wasaamat shahraha wa ataacat zawjaha wa xasanat farjaha qiila laha dkhuli ljannata min ayi abwaabiha shi'ti buu nebigu yuri sal lay wasalam haweenaydu hadday shanteeda salaadood tukato bisheedana ay soomto sawjkeedana ay ateecdo farjigeedana ay ilaaliso waxaa la odhan doonaa maalinta qiyaamada lagu dhihi jannada albaabadeeda sideedda ah midaad rabta ka gal baa la odhanaya maxaa idinka xiga jannada gelitaankeeda shanteeda salaadooda inay soonto inay tukato buu nabigu yuri salawatu rabbi wasalaamu caleyh shanta salaadood ee jannada ilaahay lagu gelayo waa salaad loo tukaday sidii nebi maxamed u tukaday salawatu rabbi wasalaamu caleyh salluu kamaa ra'aytumuunii usallii u tukada saad igu aragteen anagu u tukanaya buu nebigu yuri salawatu rabbi wasalaamu caleyh salaad uun ayeeye ka soo gaadh ah oo dadka iskaga dayaca oo waa la sii jeestaa iska sii jeesa ah oo weysadeedii iyo qabayskeedii iyo dahaaradeedii iyo qaabkii loo tukanaya midda aan cilmigeeda iyo aqoonteeda la yeelanin ma aha midda jannada ilahay lagu gelaya subxana wa tacaala shanteeda salaadoo tukata macnaha waxaa laga wadaa sidii ilaahay u rabay u tukato subxana wa tacaala sidii rabbi u faray bay u tukatay shanteeda salaadood maxayl ruuxii salaada tukadaayey runtii waxaa shaki uusan ku jirin khayr weyn inuu hayo shanta salaadood ruuxii ku dadaala midda labaad bisheeda soontaa la yidhi waa bisha ramadaan midda saddexaad waxaa la yidhi zawjkeeda ateecda oo hadday guri leedahay oo xaas leedahay kala dambaynta ku dadaasho ninkeeda ka amar qaadato aan isku taaginoo gurigii aan duminin kulleetiga aan ku dhaginoo ifur aan dhihin ee macnaha waxa waye daaco iyo kala dambayn ku dadaasha sidaasuu rasuulkeenu yidhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh maxaa yeelay xaq baad isku leedin haddaa guri haddii gurigu idinka dhexeeyo noloshu hadday idinka dhexayso xaq baad isku leedin adiguna xaq baad leedahay isagana xaq baad ku leedahay xaq baad isaga ku leedahay isaguna aduu xaq kugu leeyahay xaqa lagugu leeyahay inaad ka soo baxdaa la doonayaa haddii kale maalinta qiyaamada albaabkaa lagu taagan yahay oo yaa kuu taagan ninkaagii baa kuu taagan ninkaagii baa kuu taagan xaqiisii aad dayacday gurigu taladiisa iyo maamulkiisa rabbi wuxuu u dhiibay ninkaa loo dhiibay tashada oo rabbi subxaana wa tacala wuxuu uhi wa amruhum shuuraa baynahum mu'miniintu arrinkoodu waa talo iyo in la tashado wey laakiin go-aanka kama damaysta isagaa iskale wax hadduusan yahay wax ilaahay aan lagu caasiyin hadduu macsiyo iyo dembi yahay ninka lagu adeeci maayo laakiin mar hadduu diinta ilaahay uusan khilaafsanayn ninkaaga amarkiisa waa inaad ku dadaasho ilaahay baad adheecaysaa subxaana wa tacaala oo amarkaa ku siiyey jannaad ku doonaysaa ood ku helaysaa biidn illaahi tabaaraka wa tacaala wixii abaal ahee uu kuu galay iyo wanaagga uu samaynayo inaad uga mahad celiso waa mahadsan tahay aad tidhaahdo waxayna nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam dumarka ayaa cadaabka ilaahay u badan buu nebigu yidhi sal lla lay waslam maxay ugu bateen goortii la weydiiyey nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam waxay ugu bateen afka way ka falan yihiin afkay ka falan yihiin macnaha waxa weeyaan aflagaadada iyo lacnadda iyo afxumaday badiyaan waa kow xanta isku dirdirka waxaasoo dhan waxa weeyaan waa afxumada iyo wax afka ka soo baxaya midda labaad weeyaane ninkooda samihiis iyo wanaagga uu sameeyana kama shukriyaana way ku kufriyaan marka halkaas iska iska jira halkaas aada iyo aada isaga jira dumarku waa u badan yihin ilaahay ciduu u naxariista mayo subxana wa tacala waana labada shay ee cadaabka ay ugu bateen buu nabigu yuri salawatu rabbi waslamu caleyh marka wa ataacat zawjaha inay zawjkeeda ateecdo waayahan dambe noloshan aan gaalada la noolahay iyo telefishinada iyo idaacadaha iyo joornaallada oo mabaadi'da ay xambaarsan yihiin ay gaalad gaalnimo tahay ayaa waxay duminayaan guryaheennii waxay isku dirayaan raggii iyo dumarkii haweentii waxay qaadatay sharci kale iyo nidaam kale oo la yidhaahdo ninka waa la isku dherariyaa ninka waa la garab ordaa ninka dushaa laga fulaayo isaga dhanbaaba laga adkaadaa hoggaankaa lagu xidhaa waxaasoo dhan waa wax mabda' gaale iyo shaydaan xaggiisa ka socda guryihiina maanta intooda badan waxaa duminaya mabda'a shayddaanigaabaa duminaya inaad marka waxa weeye gurigii kala dambayn iyo is-ixtiraam iyo isqadarin iyo xuquuqdii in laysa siiyo oo adigu xaqaaga aada bixiso xataa wadaadkaagu hadduu xaqii aad ku lahay duudsiiyo oo xaqaagii ku siin waayo ha ka ficil la qaadanine isagana xaqiisa gooni baa ilaahay ugala xisaabtami doonaa adigana xaqa uu kugu leeyaha gooni baa lagaaga xisaab-lagala xisaabtamiye xaqaagii mar walba gudo ka aad ku leedahayna ilaahay u daa subxaanahu watacala wuxuu nabigu yuhi sal lay wasalam waxasanat farjaha tiirka afraad arrinka afraadee jannada aad ku gelaysaani waxa weeye inay haweentu ilaaliso yacni waxa weeye xubinka taranka inay farjigeeda ilaaliso oy ka ilaaliso wax ilaahay subxaanahu wa tacaala u xarimay zina inay ka xilaalayso see zinadii looga ilaalin karaa maxaa yeele walaalayaal zinada siduu rabbigu sheegay subxaana wa tacaala waa faaxisha waa dembi aada u foolxun oo foolxumadiisu meeshii ugu dambaysay uu gaadhay wax ka foolxuni ma jiro qur-aanku wuxuu isticmaalaa walaa taqrabu zina inahu kaana faaxisha mid foolxun weeyaan buu rabbi yihi subxana wa tacala way foolxunta foolxumadeedu waxa weeye yacni waxa weeye guryihii way khatar gelin ilmihiibay khatar gelin caafimaadkiibay khatar gelin bulshadiibay khatar gelin wuxuu nabigu sheegay sal lla lay wasalam zinadu haddii ay bulshada dhexeeda ku faafto ilaa ay muujisteen markay heerkaa gaadho zinadu ilaahay wuxuu ku ibtileeyaa cudurro aan adduunka soo marin maxaa loo le-anayaa maanta oo raggu la dhammaanayan oo dumarku la dhammaanayan cudurkan aidiska la yidhaahdo sababtuu ku yimid mataqaanaa waa qashinkaa wey rabbi baa inaga reebay oo yidhi war iska daaya waa balaayaa ku jirtee ka jooga ina yidhi goortii laga joogi waayo oo gaala intay calanka u qaaday haweenkii iyo dumarkii isku fasaxday bal raggii laysku fasaxay dumarkiina laysku fasaxay xilligaasaa rabbi imtixaankiisa keenay markaasaa wuxuu keenay cudur si ay uga lugbaxaan ay laayihiin daawadiisina ilaa hadda ay laayihiin laakiin ruuxu hadduu mu'min yaho ilaahay yaqaano ama rag ha ahaada ama dumar ha ahaadee yacni waxaa dhowraya rabbigiibaa wuxuu ku yidhi zinada iska ilaali intaasaaba ku filan muxuu cudurkaa u qaadi amarkaa rabbi haddii aad siduu yahay uga soo baxdood u ilaaliso tala khalaas shareecadu say uga dadaashay walaalayaal xumaantaasi inaysan dhicin siday uga dadaashay waad la yaabaysaa dadaalka la bixiye waxaa ka mid a albaab walba iyo jid walba oo zinadu ay ku imaan lahayd ayuu rabbi subxaana wa tacaala xidhay waxaa la yidhi gabadha muslimaddiihi waa inaysan fiirinin ninka ajnabiga kaca isheeda waa inay laabto maxaa yeele ishu way sinaysan ninkiina waxaa lagu yidhi in dhahaaga laab waa haweenka ajnabiga ka aha fiirinin isha laaba maxaa laynoo yidhi isha laaba waxaa laynoo leeyahay ishu waa sahan marka ugu horraysa iyadaa meesha soo sahmisa kadibna iyada ayaa la raacaa nadratun faibtisaamatun fakalaamun famawcidun faliqaaun marka hore ishaa isku dhacaysa waa lays arkayaa waa laysu bunsoonayaa waa laysu qoslayaa waa la wada hadlayaa waa la ballamayaa kadibna waa la kulmaya furuhu muxuu noqday balaayada dhan yaa furtay balaayada dhan waxa sahamisay ee furtay waxa weeyaan albaabka furtay ama dirishada jebisay waa ishaa wey marka isha laaba sababteedu waxa weeyaan zinadii baa lala dagaalamaya oo albaabadeeda la xidhaya waxaa kaloo nabigeennu uu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh laa yakhluwanna rajulun bimra'atin buu nabi yuri sal lay slam nin yuusan haweenay dumar ah guri kula gooni noqonin oo yayna guri ku wada gooni noqonin maxaa yeelay hadday laba yihiin oo guri ku gooni noqdaan shaydaan baa saddexeeya buu nabigu yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh oo laba ruux oo isu baahan oo haddana shaydaan u dhaxeeya oo isku qalqaalinahayo isu shukaaminahayo oo isu qurxinahayo say u kala badbaadayaan xaraam wey gabadh muslimadoo ilaahay iyo maalinta aakhare rumaysay nin ajnabiya inay guri kula gooni noqoto qol gooniya la gasho guri albaab kore u xidhan yahay ay kula jirto ay kula sheekaysato soo hor fadhiisato abbow abbaaya ii warran ay tidhaahdo xaram waay ilaahay subxaanahu wa tacaala arrinkaasi ma oggola sharcigiisuna ma oggola taabashada ragga ajnabigaa la taabanaya waa sidoo kale wuxuu nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu mid idinka idinka mida madaxa mida mudac laga geliyo madaxa in bir lagaa geliyo ilaa maskaxda ay u dusto ayaa waxay kuu dhaantaa inaad haweeney ajnabiya taabato ama adigoo dumara nin ajnabiya inaad jidhkiisa taabato soomaali baynu noon istaqaana alla in adeer ii warran gacantaaba laysgeliyeyba in adeer waa yaan xaggeed jirta waxay leedahay waa walaalaanu nahay oo isku meel baan kusoo kornayoo maxaa in yani waxa weye walaalahatiin maxay tahay ninkan ajnabiga kaa ah walaalkaagii kula dhashay maaha haddii adeer kaa dhalay wuu ku guursan karaayoo ajnabi buu kaa yahay haddaad isku laf tihiin oo isku jilib tihiinna waaba ka sii shishaysaa maxaad gacantaada ugu dhiibiyo jidhkaaga uu taabanaya nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh gacantu way sinaysataa zinadeeduna waa taabashada buu nabigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh sababta loo leeyahay ayaan laystaabanin zinadii baa laga cararaya goortii laysdaabto istaabashadaasi wax kalea ku xigi doona waxaa kaleeto oo ka mida waxyaabaha shareecadu ay uga dadaashay zinada in laga hortago oo farjiga ilaalintiisa qayb ka ah rasuulku wuxuu ihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh yacni waxa weye laa yaxilu liimra'atin tu'minu biاllahi walyowmi alaakhir an tusaafira masiirata yowmin walayla ila wamacaha duu maxram buu nabi uri sal lay wasalam haweenay ilaaha iyo maalinta aakhare rumaysay uma bannaana in ay safartoy socdaal gasho meel habeen iyo maalin loo socon karo oo ruuxa lugtii u socon karo inay u safarto ayadoon maxram la soconi buu nebigu uhi salawatu rabbi wasalaamu calayh uma bannaana haweenaydii ilaahay iyo maalinta aakhare rumaysay oy dhab ka tahay haddaad safrayso waa inuu maxramkaa kula socdo haddaad nin leedahay waa inuu kula socdo walaalkaa waa inuu kula socdo adeerkaa waa inuu kula socdo abtigaa waa inuu kula socdo wiilkaagu waa inuu kula socdo haddii kaleeta waxa weeyaan ha safri ilaahay baa maslaxada og subxaana wa tacaala sababta lagugu diidan yahay safartaana rabbi baa maslaxadeeda garanaya adigu ma garanaysa hadday adiga kaa qarsoon tahay rabbiga callaamulguyuub ah ayaa ogsoon waa arrinka gabdhaha muslimaadka maanta ay aada u fududaysteen haba lamaba ahaba yacni waxaa loo kala gooshayaa qaaradaha hindiyaa la tegaya oo hong kong baa la tegaya oo yurub baa la tegaya oo amerikaa la tegaya waa keligeed wax labeeya ma jiro ilaahay bay caasiday subxaana wa tacaala xaddii iyo soohdintii ilaahay bay tilowday hawsheeduna ilaahay bay u taallaa subxaana wa tacaala haddaad ilaahay iyo maalinta aakhiro rumayseen yaan la safrin maxram la'aan sharciga ilaahayna qaata subxana wa tacaala waxaa ka mida waxyaabaha yacni la xarimay iyadoo zinada lagula dagaalamayo waxaa rabbi subxaana wa tacaala gabadha muslimadda ee ilaahaiyo maalinta aakhiro rumaysay waxaa la saaray inay gurigeeda joogto inay badbanaanka hawl uga baahata mooye waqarna fii buyuutikunna guryihiinna ku sugnaada buu rabbi yihi subxana wa tacaala guryihiinna ku sugnaada intay gabadha gurigeeda joogto ama gurigii waalidkeed joogto ama gurigii walaalkeed joogto oy guriga ku asturan tahay karaamiya sharaf bay leedahay ilaahay agtiisa qiimo weyn bay ku leedahay maalinkay laakiin noqoto inay qolqollada wareegto oo ay suuqa u baxdo jidadkaas ay tamashlayso oo ay ragga garbaha qabsato oo ay macnaha waxa weeye shaneemooyinkiiyo meelaha riwaayadaha ay u baxdo maalinkaasi ilaahay agtiisa karaamadeedii waa ku dhacday oo wax karaama a ma leh dadka iimaan kale iyo mu'miniintana agtooda qiimo kama leh shayaadiinta hadday doonto agtooda qiimaha ka lahaato laakiin ilaahay agtiisa wax qiimay ku leedahay mid guriga ku sugnaada maxaa yeele shaqadiinnu gurigay taallaa sharaftiinnuna gurigay taallaa hawl weyn baa guriga idiin yaalla bulshadana anfacaya idinkana idinanfacaya gurigiinnana anfacaya ayaa guriga taalla waqarna fii buyuutikunna guryaha ku sugnaada bu rabbi yihi subxana wa tacala wareegana iska daaya allaahumma haddaad dan u baahataan oo dibadda aad damacdaa inaad ka soo danaysataan waxbarashaad aadaysaa dugsigii suuqanaad ka soo adeeganaysaa qudaar iyo hilib iyo waxbaad reerkii ood u soo adeegaysaa gabadh dariskaagoo kuu dhowa ama macnaha wax weeye aad soo salaamaysa xanuunsanaysa yacni wax weeye haakada haddii aad dan kaa qabatood bannaanka dan u yeelato waad soo danaysan karta laakiin waxaa la diidan yahay iska wareeg ha dumarka maalinba guri soo salaama maalinba guri soo salaama haddana wanaag hadday u salaamayaan maxaa kaa dhici lahaa guri salaanka ay guryaha soo salaamayaan guryahay duminayaan mid allaheed alle yahay oo wadaadkeedii nairobi jiro oo meeshan degan bay u tagahayeen markaas ina naama maqashay naa maxaan maqlay habaar ku dhacday naama maqashay wadaadkii meesha umaad fadhidaa warka soo yeedhay maku soo gaadhay naa wadaadkii mid kale u guursaday waxba kama jiro khalaas mid bay gurigeeda ugu tegayaana waxay leeyihiin nahaade dahab waxay haysatay oo dhan markay baxaysay bay iska buuxini wax alla wixii cadar iyo barfuun guriga u yaallina way isku buufin mid miskiinay u tegayood allaheed alla yahay oo rabbigeed taqaana zawjkeedana iska adheecdo iska danley ah markaasay waxay leedahay dahabkiibay tusaysaa naa naa ninkumuu dahabkuu gado habaar ku dhacday naa madoqon baa tahay maxaa meesha ku dhigay ninkani wuu kula guursan doonaa ama berri wuu ku furi doonaayo naa dhibosit ka dhigo wuxuu ninka kala hadh habeenka dambe islaantii qumanayd oo waxaa loo imaanayaa afka buuraysa oo xanaaqsan naa maxaa dhacay hadda aniga ima rabti aniga yani wax way ima doonaysa dumar saasaaba jiraba wareegi un afar iyo labaatanka sac maalinba guri bay joogaan markaasay guryihii dumahayaan gurigeedaa loo tagayaa saasaa loo fiirinaya waxaa la leeyaha naa hoog naa waa maxay guriga waxa kugu xidhan naa naa daahyaha iska bedel waa maxay daahyo cusub baa soo baxay miyaadan la soconin naa guriga gogosha kuu taalla iyo yani iska bedel sijaayadaha iyo yani fadhi carbeedka iyo naa waxan waa wixii hore kuwa cusub baa soo baxaya bedelo laa ilaaha ila allah muxamadan rasuulullah yaa lalcay wa yaa lalcaaq ceebta iyo bal inka yani waxa weeyaan habaarka ay qabaan iyo waxay dulmi iyo fasaad ku kacayaan bafir waxay fasaad ku kacayaan bafir waa gabdhihii la yidhi guryihiinna ku sugnaada khayrkana ka shaqeeya guryahana isku hagaajiya wixii kala dudana isku soo celiya baa waxay noqdeen shayaaiin guryaha duniya somaartaan walaalayaa ilaahay idinkama dhigo subxana wa tacala kuwaa ilaahay idinkuma daro aamiin dhah ilaahay kuwaa waxba idinkuma daro waxaan loo baahan yahay marka waxa weye gabadha muslimadda inay gurigeeda iyo wixii hawlee gurigeeda u yaalla inay ku koobnaato waxaan hayaa war ah dumarku markay isu wareegaan oo guryaha isugu tagaan waxa ugu badan ay ka shaqeeyaan inay xan tahay xan heble yaa la faallayn oo guri hebel baa la faallayn oo macnaha waxa weye intaa waxun baa laga hadlaya haddaad isu soo wareegtaan khayr isu sheega oo wanaag isu dardaarma oo diin ilaahay isu sheega oo midda khaldan saxa oo midda wadaadkeeda ka duday u soo celiya oo midda xanaaqsan macna waxa weye macnaha iyada dejiya saasaa la doonaya dad wanaagga ka shaqeeya inaan noqonaa la doonaya haddii ay noqoto in gurigii laga baxo oo aada bannaanka dan ka yeelataanna idinkoo xishmadaysan oo xishmada idinka muuqato oo xishood idinka muuqdo oo asturanoo jidhkiinnu asturan yahay soo danaysta nebigu wuxuu yidhi sal lla lay slam almar'atu cawra haweenaydu waa cawru nebigu yidhi sal lla lay slam markay baxdana shayddaankaa dabin ka dhigto intuu qurxiyo quruxdeedii qurux ka badan intuu dusha ka saaro buu ragga ku daba raggu ku dabayaa walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa naagihii hore jaahiliyada ahaa ee gaalada ahaa isqurxintoodii ay quruxdoodii ay bannaanka geyn jireen oo kaleeto sidaasoo kale gabdhaha muslimaadku ha yeelina oo quruxdiinna bannaanka ha geynina salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa imaan doonoo dib ka imaan doona dumar dharqaba haddana qaaqaawan buu nebigu yihi salawatu rabbi wasalaamu calayh maa-ilaad ahoo ka leexday xaqa dadkana leexiyo oo dumarka kale isku daya inay xaqa ka leexiyaan kuwaasi waa waa lacnadan yihiina lacnada buu nebigu yihi salawatu rabbi wasalaamu calayh jannada ilaahayna urkeeda ma helayaan iyo udaygeeda gelitaanay galaan iskaba dhaaf haween dumar qaboo haddana qaaqaawan waa dumarkan yacni waxa weeye dhiig jibuuti iyo yacni beer qariye iyo balaayada qabow haddaad rabtaan kaneemo iyo dhiig jibuuti iyo beer qariye iyo balaayo magacyo aad taqaanaan idinku wixii bay bannaanka ula soo baxaysaayo wax asturan bay iska dhigaysaa wax u asturan ma jiro wax alla wixii jidhkeeda qiimo lahaa oo dhan bannaanku yaallaa shayaadiintaa isha kaga dherigta shayaadiinta jidadka fadhfadhiya iyo derbiyada fadhiya ayaa isha ka buuxsaday oo kaga dhergay shaydaanno saasuuba ugu talagalayba bulshada islaamka inuu ku dumiyo kuwa aan hadda ku soo arkay meesha la eldoreed oo la leeyahay shir bay u yimaadeen waa habro waaweyn habro waaweyn wey oo hooyooyinoo la dhali kara maraykan baa soo adeegsaday iyo reer galbeed markaasaa waxay ku leeyihiin soomaali bay shirkeeda u yimaadeenoo waa hooyooyinkii iyo hablihii bay ka socdaan haddaad aragtaan dadkaasi say u yaallaan waa malcuunaadkii nebigu u yidhi lacnada salawaatu rabbi wasalaamu calayh malcuunaad wey marka haddaad baxaysaan asturka ku baxa oo jidhkiinna astura oo xijaabka dushiinna ka muuqdeed qiimaha ku leedihiin ha ka tegina magac baad ku leedihin dalika adnaa an yucrafna falaa yu'dayn buu rabbi yihi subxana wa tacaala gabdhaha muslimaadkii markay labiska xijaabka qaataan ha qaateen taasaa waxay u dhowdahay in la garto inay yihiin gabdhihii dhowrsoonaa haddaad isqaawiso oo intaad issoo cadriso od issoo barfuumiso oo issoo udgiso aada ragga soo dhex marto wuxuu nebigu ku tilmaamay haweenaysa inay zaaniye tahay maxaa yeelay zinay dadka ugu yeedhaysaa sooma zinay ugu yeedhaysaa wax ishuna ay jeceshahay sankiina macnaha waxa weeye u udgoon goortii ku soo agmaro shayddaanna kuu qurxinayo raggii waa daba yaacayaan raggii meelaha fadhfadhiya waa daba yaacayaan dhallinyaradiina waa ku fitnoobayaan sooma marka waxa weeyaan jidhkiinna qariya oo cawradiinna qariya oo sidanaad karaami iyo sharaf ku leedihiin bulshooyin fara badan dhexdoodna aad kaga ammaananta haddii waddankan aynu nimid gabdhaha soomaalida waxa weeyaan culimmada iyo dadka akhyaarta agtooda yacni magac bay ku leeyihiin tusaale wanaagsan marka la soo qaadanayo waxaa la leeyahay gabdhaha soomaalidu say u xijaaban yihin oo kale u xijaaba gabdhaha hindidaa lala hadlayaa gabdhaha sawaaxilkaa lala hadlayaa gabdho kalea lala hadlayaa waxaa la leeyahay xijaabka shareecadu sheegtay gabdhaha soomaalida haya soo magaca wanaagsan maa qaar fara badan oo gabanahayay oo dhuumanahayay oo maradan qaadashadeeda ka cabsanayay goortaad maradii qaadateen bay iyaguna ku dhiiradeen inay qaataan maraykanka iyo yurub iyo meelaha islaamka lala cabsanayo gabdhihii muslimaadkaee soomaalidu markay xijaabkii iyo asturkii geeyeen kuwii kaleeta ee muslimaanta ahaabaa ku dhiiraday oo is yidhi war ugu yaraan bal khimaarka yarkee timaha lagu qariya aan qaadanno waxani waaba wax maaragtay la yaab leh xijaabka marka ha ka tegina biidni illahi tabaaraka watacala inta tii ilaahay idinka imaanayso goortaas soo baxdaan soo labisa oo xijaabka iyo asturkaa laydinku garanayo waddada markaad maraysaan laydinku saqajaami maayo nin saqajaan ah oo xumaan doonana wax idinka soo raadsan maayo soo saas maaha gabadh jidkeedu asturan yahay oo qarsoon oo dadan nin xumaan dooni xumaan ka soo doonan maayo maxaa yeele wuu og yahay wuu ku talageli marka horeba laakiin mid is soo qaawisay oo waxeedii oo dhan bannaan ka yaal oon waxba u qarsoonayn goortay soo agmarto raadka unbuu raadka u saari cagtu cagta u saari cagtu cagtu maxaa yeele wuxuu og yahay wuxuu ka doonayay inuu ka heli doono og yahay meeshaasuu macnaha ka raadinaya marka inaad casturnaataan ayadana wax weeye waxay u tahay zinadii iyo xumaantiibay ka hortag u tahay farjigii la yidhi ilaaliyana ilaashimay u tahay sidaas daraaddeed ayaa jannada rabbi subxaana wa tacaala aad ku gelaysaan biidn illaahi tabaaraka wa tacala waxaa kaleeto oo dheer walaalayaal intaa guryaha iyo carruurta waa inaynu ilaahay diintiisa ku dhaqno subxana wa tacala carruurtiina diinta kula dadaala carruurtiina diinta kula dadaalo dugsiyada kula dadaalo qur-aanka xifdigiisa kula dadaalo waan ogahayoo waxaad kula dadaashaan iskuullada iskuulladaa lagula dadaalaa ilmaha oo kharashka halkaasaa lagu bixiya oo yuniform qurux badan baa loo soo iibiyaa oo yacnii halkii teeranba waxaa laga bixiyaa intaasoo kunoo lacaga laga bixiyaa laakiin inaad dugsiga keentaan oo diinta ilaahay ay bartaan dadka uma badno waadiyo sidaan diinteenna yasnay adduunyadiina aynu kor u qaadnay ma aakhare iyo adduunya isu dhiganta mise diin iyo adduunya isu dhiganta diintaa ka qiimo badan ilmo xaafidulqur'aan ah oo diinta ilaahay yaqaan oo fasirkeeda barta oo akhlaaqdiisu toosan tahay haddii ilaahay subxaana wa tacaala ku siiyo maxaa ka fiican walaalayaal oo goortaad dhimatood qabriga gasho ilaahu hooyaday u naxariisa yidhaah camalkaagu halkaa camalkiisa uu kuugu socdo imise hooyo oo camalkeedii cadaab ka badbaadin waayey yaa ilmaheedii ilaahay sabab uga dhigay wanaagsanaa ducaduu u soo ducaynaya iyo shafaacadiisa inuu ilahay naarta kaga saaro subxana wa tacala soo ma mid madadar ah oo intuu iskuul ka baxay aad ku khasaartay jaamacad aad geysood ku khasaartay meelaha taagtaaganoo qaadka cunayo ilkihiisii dhammaystay goorta aad soo saarayso waxaad soo saartaa ilmo qiimalahoo qur-aanka akhrinay oo ilaahay yaqaanoo yani waxa weeye fasiray oo culimo ahoo adiga yani waxa weye aakhariya adduunba wax kuu faa'iidaynaya oo ummadda islaamka wax u faa'iidaynaya oo adduunkana wax ku tara baari kuu noqda hadduu adduunka kaaga dambeeyana kuu soo duceeya ilmo noocaas oo kale ah tarbiyaysta oo korsada ma aha saa markii la yidhaahdo inuu adduunyada lafteedii kii kale ka fiican yahay xaqiiqo waxaa la ogaaday caruurta diinta ilaahay lagu barbaariyo kuwa adduunyada la soo baray boqolkiiba boqol bay ka fiican yihin kuwa aan loo baxsanna waa kuwa ilmihiinna marka diinta baroo dugsiga kula dadaala maxay ku dhacday in teeramkii intaasoo kun laga bixiyo ilmaha iskuulka macallinkii dugsigana saddexdii boqol uu la-yahy ya macallinkii dugsigana labadii boqol ama boqolka shil ama saddexdii boqol inuu la-yahay ee ilmahaaga qur-aanka uu kuugu bari lahaa oo maalmahan waxa weeye ganacsigii baan fiicnaynoo yani waxbaa isdaba maray oo waa goortii dugsiga la yimaado ilmihii waxaad u soo dir isagoo duufku ka daadanahay oo wejigii aadan ka soo dhaqinoo dhalxantu ka buuxi yuniform aad usoo xidha iskaba dhaq yaa dugsigu usoo diri waa tacbaan maalinta iskuulka loo qalab qaado soo ma ah waxaad kacaysaa koo iyo toban saac quraacdii baa diyaari shab shab shab shab quraacdii waa diyaar ilmaha labiskiisii oo laga shaqeeyey oo macnaha waxa weeyaan maaragtay yani la dhaqay la feereeyey saa u taagan baad ku labisaysa lacagtii wax yarla lama daahay war walaalayaalo waxaasiisa waxun ma ah inaan diinteenna saa u ihaanaysanno adduunyadana saa u qadarinaayey soo wax saa aad iyo aad u liita maa ilmihiinna diinta kula dadaala oo wadaadadiinna guriga idinla jooga diinta kula dadaala diinta u sheega oo ku hanuuniya qaar badan waxaa laga yaabaa inay rag xunxun ay rag u yihiin mid qaadka cuna oo sigaarka cabda oo laga yaabo salaadda inuusan tukanin oo habaar qaba ah inuu guriga la joogaa laga yaabo waa habaar waa inkaar inteeda le laakiin ku dadaal wadaadkaaga inuu tooso oo hagaago cajaladaha ugee war muxaadaraadka tagdhe awood baad leedahay dumarku raggooda waxay ka dhaadhicin karaan waxaan cid kale ka dhaadhicin kara goorta aad doonayso guriga inuu kaa bedelo oo guriga kugu duugoobay kaa bedelo luuqad khaasaad kula hadashaa sooma oo lacagtiiyo uu jecel yahay baad kaga soo saari goorta aad doonayso inuu dahab iibiyo luuqad khaasa oo xilli khaasa layskula hadlaad kula hadli markaasaad waxaad doonaysa ka soo saaraysa ayib salaadda inuu tukado markaad doonayso maad luqaddii khaaska ayd kula hadashaan qaadkii sigaarka inuu iska daayo markaad doonaysaa luqaddii khaaska ayd kula hadlo oo raggiinna xumaanta ha u daynina raggiinna xumaanta ha u daynina laba ajir baad leedihi haddii ilaahay isagoo kaaga dhigo ninkaaga inaad hagaajiso waa ficlan gabdho noocaasaa jira gabdho aada u qiimo badan ilahay khayra siiya subxana wa tacala oo intay naftooda ka adkaadeen kadibna raggoodii ilaahay sabab uga dhigay oo iyagu qawaamaad noqday ayaa jira oo aada u fara badan inaad marka ku dadaashaan biidni illahi tabaaraka wa tacala hawshaa inaad gudataan haddii saa aad yeesho khayrka isaga la siinayo adigaa sabab u noqdaya mid la eg baa adiguna ilahay ku siinaya subxana wa tacala salaaduu tukadaba mid la eg baa adigana lagu qori soo maaritaan sadaqaduu la baxaba mid la eg baa lagu qori leanna adaa sabab ugu noqday marka laba ruux saddex ruux oo shaqaysan ayaad noqonaysa khayrkaana ku dadaala in sha allahu tacala walaalayaal guryaheenna aynu hagaajinno oo diinteenna aynu ku dadaalno oo barashadeeda aynu ku dagaanno oo ku dhaqankeeda aynu ku dadaalno walaalayaal saddex shayna aan iska jirno nafteenna aan iska jirno cadow weeye nafteenna aan iska jirno cadow weeye xumaan bay inoo hogaaminaysaa ina annafsa la ammaaratun bisuu naftu xumaantay idin fari buu rabbilahi subxana wa tacala naftaada iska jir waxay kuu qurxinaysay kuu jiidaysay kula rabto in badan ka fiirso shaydaan oo dhiiggaaga ku dhex jira qalbigaagana la sheekaysanaya xumaantana kuu qurxinayana isaguna waa cadowga iska jira aada uga fiirso adduunyadan iyo dhaldhalaalkeeduna waa cadow ee iyadana iska jira falaa taqurannakum alxayaatu اddunyaa walaa yaqurannakum biاllahi alqaruur nolosha adduunyada yayna idin kedinin guryuhu yayna idin kedinin xooluhu yayna idin kedinin dahabku yuusan idin kedinin ladiska quruxsana yuusan idin kadinin dhaldhalaalkan adduunyadu yuusan idin kadinin caruurtu yayna idin kadinin ha ku katoominoo ha sirmina saddexdaa cadow iska jira allana subxaanahu wa tacaala tala saarta oo rabbi isku xidha oo rabbi subxaanahu wa tacaala qalbigiinna ku xidha oo digriga ilaahay ku dadaala subxaanahu wa tacaala inaad rabbi xuskiisa badisaan oo qalbigiinna ku noolaysaan ilaahay xuskiisa subxaanahu wa tacaala si quluubtu ay u noolaato oy u xasisho oo ay adduunka raaxo u hesho aakharana biidni illahi tabaaraka wa tacala janno ilaahay aynu u gaanno walaalayaal diinkeenna aan ku dadaalno khaasatan magaalada aad ku nooshihiin magaalada musiya waa magaalo dadka intiisa xuni ay badan tahay dumarkii inta xun baa badan xataa dumarkii muslimaadka ahaa inta xun baa badan inta fiicani ma badna wehelkii baa kugu yaraanaya bulsho dad kaa badan iyo macnaha biyo kaa badanna waa ku hafiyaan dadka aadna dariska tahay iyo magaaladaa degan tahay wax badan bay saamayn badan bay kugu leeyihiin waa magaalo dadkeedii sidaa yihiin raggeedii waa adiga arkay oo masaajidka waxa ka soo gelaya waa in yar intii muslimiinta ah wixii kalena aqlabiyadii waaba gaalo majoritigii waaba gaalaba magaalada noocaasee mawjadeeda aada saaran tihiin haddaydaan dadaalkeedii iyo taxadarkeedii iyo is-uruursigeedii iyo dugsiyadii iyo khayrkii aydan ka shaqaynin maalinta dambe hadda daadkaa idin qaadi ya daadkaa idin qaaday waa inaad dadaalkeedii la timaadaan aada isbaraarujisaan id xusuusisaan khayrka ka shaqaysaan gabdhaha haddaad tihiin ama dumarka aad tihiin waayahan dumarka soomaalidu ragga way kaga fiican yihiin diinta ilahi subxana wa tacala faan ma ah laakiin waa xaqiiqo jirto meel walba markaad tagto yacni waxa weye waxaa diinta ku dadaalaya barashadeeda ku dadaalaya dugsiyada ku dadaalaya waa haweenkii waa haweenkii laakiin raggii intooda badan waa lala eg inaad marka dadaalkaa laban laabtaan ood khayrkaa laban laabtaan ood ku dadaashaan oo yacni waxa weeyaan dugsiyada idinka waxa jeebkiinaa ku asaasataan wax iska urururisaan biilka wixii idinka soo hadhara dugsiyada u isticmaashaan khayrka u isticmaashaan culimmada macnaha waxa weye idiin imaanaya dhegaysataan wixii su-aaleed qabtaan aada weydiisataan ood ka jahli baxdaan yacni waxa weye cajalada soo qaadataan oo guryihiinna keentaan beddelkii muusig iyo heeso iyo qashin aad dhegaysan lahaydeen inaad gashataan ilaahay subxaana wa tacaala diinkiisa qur-aanka dhegaysataan tafsiirka dhegaysataan axaadiista dhegaysataan wacdiga dhegaysataan qalbigii sidaasuu ku noolaynayaa aakharadeeduna saasay ku hagaagaysaa in sha allahu tacaala ilaahay waxaan ka baryayaa subxaana wa tacala inuu inaga dhigo kuwa hadalka dhegaystakiisa wanaagsanna raaca rabbi subxaana wa tacala waxaan ka baryaynaa inuu diinka nagu sugo oo iimaanka nagu sugo oo khayrka nagu sugo ilaa aan rabbi kala kulmayno subxaana wa tacaala inuu rabbi subxaana wa tacaala dhibka qabriga ka jira ilaahay inuu naga badbaadiyo qiyaamada iyo dhibaatooyinkeedana ilaahay laga samata bixiyo jahannamo iyo siraadka iyo dhibaatooyinka jirana ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu iyadana yani gaadiid fiican iyo camal fiican oon kaga badbaadna ilaahay inuu na siiyo subxaana wa tacaala hoyganaga ugu dambeeyana ilaahay inuu jannada ka dhigo subxaana wa tacaala cadaabkiisana inuu ilaahay naga badbaadiyo fitnooyinkan adduunka ka taaganna rabbi subxaana wa tacaala inuuna garab mariyo oo annaga oo fayow ilaahay subxaana wa tacaala oo geeridu ay noo timaadoon dhimanno si aan ilaahay ula kulanno annagoo yani wax weeyaan wanaagsan taasaan ilaahay weydiisanaynaa hada wabillahi towfiiq wsala allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbihi waslem wsubxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk